alxamdu lilah waxay ku xihan tahay naatadu ceeb daahir ah haddii ay tahay waxyaabaha dadku aynan aqbalin ay tahay markii horena gabadhu aynan ogeyn oon loo sheegin waa ceeb ay fasak dalban karta wey fasak bay dalban kartaa marka hore dadku cuyuubtii jirta ha la isu sheego wixii cuyuubta daahirada ah ee muuqan karta markay timid haddii qalbigeedu ka soo booday waxa ugu badanay noqon ibni qays ibni shamaas ma arki kara gabadhii ay tiri hadday ku raalli noqon weydo nafteedu diido fasak bay dalban kartaa nacam alxamdu lilah laba xaaladood hadday dhacdahaa haddii markii hore heshiis idin ka dhexeeyey inaadan la guursanaynin hadduu axad idinka dhexeeyey oo shardigaasi uu jiray waxay xaqu leeda inay tiraada ama anaa fasaqan ama naagtan fasax hadday iska dhaqato reerkeedana dee dhibba lah masalada labaad ay leedahay waxaa weeye xaq haddii aad naag kala guursatay oo iyadu xaqeedii iyo qismadeedii iyo biilkeedii ay kaa weydo oo islaamkan intaad guursatay aada reerkii hore iskaba nacdo iska ha ama halkan aada islaam isaga qabto iyadana intaasoo sana a iska biisho wadamo iska jirto minbaal xaqeedii ay kaa weyday bay adoo guursaday iyo adoon guursanin bayba xaq qora idinfur inay ku tiraado hadday intaa kugu dheeshadaysay kelinimadoo tanna ugu darta xaqaydiina kaa weyday xaqaydii ay weyday xaq bay u leedahay inay dalbato hadday kaa weydan ay fasak dalbato nacam
mar kastoo aan idhaahdo waa furan tahay haddaan idhaahdo waan ku soo ceshaday miyay furmaysaa mise ma furmayso
wuxuu yidhi haddaan idhaahdo mar kasta oon ku furo oon ku soo ceshado waad furan tahay waxaa la sugayaa marka horeysa uu furo haddii uu furo way furmaysaa hadduu soo ceshado way soo noqonaysaa haddana waad furan tahaydu laqwi wey way furan tahayda dambana laqwi wey soo ceshataye hadday runtaa tahay haddana waad furan tahay hadday kaa run tahay wy nacam
biila aan ku diro hadday gabadhu sidaa ku raali noqon weydo miyay ku socon kartaa su-aasha waan ka jawaabay ka soco
walaasha xaaskana waa furi karaa isagoo wax sababa uu jirin
alxamdu lilah haddaad furto way furmi haddaad furto way furmi laakiin d markaad furayso haddii aadan maslaxadba iyada u haynin waa loo furi karaa qofkan dan uma hayside halogoyn aduu dankaara kama lihin laakiin isaga waad ugu turi kartaayo waad ugu mixi kartaa gabadha way kugu mihirsantahay halkan aad iska joogtaan niyadna uma haysid wax danan uma haysid qofka intaad mustaqbal iyo wakti ka dhumin lahayd ma iska furti waad dhihi kartaa laakiin innaga waxaa nafusayaan kuu sheegi waan furay haddaad dhahdo way furmi nacam
a